maxamed cali cumar caananuug oo ah xildhibaan ka tirsan xukuumadda filla soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka sida xasan sheikh iyo xamsi cabdi barre ay ku shaqeeyaan dhaqan munaafiqnimo wuxuu kaluu sheegay in baarlamaanka uu yahay mid curiyaan ah isagoona tilmaamay in guddoonkiisu uu laaluush ka qaato madaxweynaha dowladda federaalka
xasan marka xamse niman waana qaatay maaha weli waxay u ooman yihiin dhiig inay daadiyaan dhiig islaameed inay sidaas u jaqaan ay aaminsan yihiin waa koox waxaan dhihi karaa waxay u shaqaynayaan dhaqan maafiyanimay ku shaqaynayaan xilliyada qaar markaad fiirisid habdhaqankooda anigu sidayda aragtidayda horeyna oo u sheegay haddana waa sheegaya maalintii shirka uu ku baaqay madaxweyne xasan ayaan soo qoray madaxweyne xasan waqtiguu gadanayaahe wax heshiis uu diyaar u yahay ma jiro sideed biloodaa u harsan maalintii ugu horreysay oo shirka odayaasha uu iskugu yeeray waxaan u malaynayaa saddexda julaay inay aheed aan malaynayaa ayuu wuxuu sameeyey baydhabana garaasha waxaa la iskugu geeyey tiam laleeya waa odaynayaan oo madaxweynihii stateku dhex taagan yahay dhuusamareebno garaasha waxaa la iskugu geeyey tiam waa odaynayaan laleeya madaxweynihii galmudug oo dhex taagay waa lagu soo aadiyey waqtigii shirka iyo wuxuu kusoo aadiyey ma garanaysa ii sheeg iyo waxyaabahaas uu sameynaya macnaha shaqadeydii waa wataa way aniga ma fahmaysaa waxa kan oo odagaan uu ka shaqaynaya oo dadkan jeegada laga soo qabanaya maalin kastaba laleeyahay iyagoo kaale oday laleeyaha la toogta laleeyahay ee la dilaya ha waa saxan tahay waa waa gabnay oo wax shaqoon hayna ma jirto oo baarlamaanka waa iska baralays waaye waa curyaam waxa curyaamiyeyna waa guddoonka guddoonkii iyo ma garanaysaa xukuumaddii iyo ma garanaysaa kulli waxay iska noqdeen xogayaal u shaqeeya madaxweynaha xasan sheekh waxaa diiday haddee waaba aniga kuu sheegay oo baarlamaanka waa la baabaashay baarlamaanka runta shaqadiisa waa gabay xukuumadda hadda joogta xamsi u hogaaminaya qaladaadka ugu weynaa ee gashay ama xukuumaddii ugu tabarta xumayd ayaan horta ku tilmaami karnaa marka xukuumaddaana waa xukuumaddii ugu tayada xumayd oo waddanka soo marta baarlamaankaana waa baarlamaanka ugu kualitiga xumaa oo ebed soo mara golaha waay guddoonka waxay iska noqdeen kuwa muufaysta oo aanan ka shaqaynin mataqaana isheg dantii baarlamaanka iyo dantii heybadda xildhibaanadu ay lahaayeen kama shaqeeyaan waxay ka shaqaynayaan inay meesha ilmo ka korsadaan oo xasan laga qaraabto xagga laga soo qaraabto meelaha ay gacma gacmaystaan mana dhergaayaan wixii mataqaana saddex sane waxay ku jiraan qaraab iyo xagga gacmayso iyo xagga waxa igu ay fahmaysaa